Xaafada Sheikh Aweys ee magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waliba la ka daafuray garoon Saalax ee la kadheelo uu banooniga lugta kaasi iyo baahi weyn ay u qabeen dhalinyarada xirfad ahaan jeel banooniga lugta ee ku nool xaafadaasi Sokore Iidow oo ah milkiilaha hirgeliyay garoonkan cusub ayaa kooriyeyntii ku hadlay daafurka
waliba go-aansaday inaan bahalkan furo oo aragii baahida cudur inay imbaahanta kumid ate kaasoo maasha allah qayb badan la oola qaadadi oo wadatashi badan dhiiragelin badan aan helay ini ana suubiyo wali sababtiya lahaaytay ilaahay asawajallahay ka sokow hooyaday xabiib maxamed khayr ilaahay jasadiya jana ka weelo iyowa iyo hormuudinka hayta inaan suubiyo haddii aan hayno madiirin lahayno horumarkan i guulan geeka ana roogo waana ku mid ah ku qaybgalayaalka daafurka garoonka iyo dhalinyarada sboortiska ee xaafadda Sheikh Aweys oo si wada jareen ku hadleen muhiimaddu isleeyihiin dhalinyarada xaafadda iyo saasaa tooni oo dhawaayeenga
iyadaan ka faraxsanna intii unoo dhalinyaradii magaaladeenna dhalinyarada sboortiska ee inaan ku qaybgal mayba dareemay ka tusiyaasa intii horumar wayba deegaanka kor usay wallan baahanayo qof kasta oo maaragtaa fikirkan la haayay mase wayba barnaamijkan ku qayb qaadeen mayba lenaa meelaray magaalada bilcadiya ku qayb qaadatay waan wayba kii dhiirigeliyaan iyada lan ka baahanya intii meel dhalinyarada wayba kamada daalasa wayba qofka dhan dhaqaalaha ku saara intii la hela
walintan ku mahadnagay meelaray inshaa dadka ganacsatada oo ku jeysidii intii saracan sameeyno meelaray inshaagada magaalada ha ka kordhiyaan meelaray walisanna meelaray magaalada horumar badan asku bihaytan horumarkan wali fadaana intii meelaray inshaa dad badan oo meelaray ka deeydaan saracaalka la sameey jiimka la sameey meelo meelaray inshaada dhalinyarada meelaray inshaada kadadaaya meelaray intii magaalada Ireland kordhi wali ku turjumaanaas nabadii meelaray inshaada bilicda magaalada ku turjumaanaas ee wali lana meelaray ganacsatada wali ka dhiirigeliyay intii magaaladan waxyaabo badan oo dhalinyarada meelaray kadadaayaan inka kordhiyaan magaalada salax walaykiyaali kullamaad intii la kadar oo walaashay indhamaastiranyi iyadan ka faraxsana meelaray intii oo salax usub la fur idda ku qayb qaadatay iyaan iyadan ka mahadeliye oo horumarkan ii meelaray salax oosan qalbaysan intishan ku furti iyadan maadsanyiin mayna mayleeraay ka dhiirigeliyey dhallinyarada intii mayleeraay qofka ganacsiga intan dhagaale inta geliyey la dhiirigeliyey maadaama uusan tan dhagaale inta geliyey oo magaaladiina dhallinyarada jimacsi iyo walaas inta ka qeyb qaadaan oo mayleeraay la dhiirigeliyey isuuna suga waxyaabo kale sida oo jiim iyo walaasayinka dara may baan tan roognahay munaasabadda daafurka ee sallax cusub oo lagu hirgeliyey degmada xudur ee xarunta gobolka bakool runtii waa sallax iyo lamaad oo lagu hirgeliyaa degmada dadkii maylarahagaa sameeyey meelaha qabanqaabiyey maalgeliyey walilana iyadan ka mahadsantiin waa horumar deegaanka ka kororiyo waa dhiirigeliyaan iyada lan dhiirigeliya waxyaabahan ku muhiimsano deegaanka eedlanka ka baahanahay kumid ato dadka taabageli dad eedan mahadsamo maylarahays deegaanka horumar iyo qaybiinku qaadadiyo runtii sallaxan siisu ogno magaalada halsallax horleykiyaalay dhalinyarada ma kafilnayn dhalinyarada sportiska waa iba kaalin muhiimku qaaday sportiska intii la dhiirigeliy dhalinyarada korlan qaada meeliyo ciyaarooyinka iyo waxyaabo badan iyo hakabandha kacan iyo meylarahays nagad eed iyada aan ka faraxsano geekanti munaasabadan ku qeyb galna waana oo xarag jarka iyo daafurka sallaxan dhalinyarada way balaa dhalinyarada sportiska iyada meylarahays baahawiin qabteen meylarahays ku faa'iideysada sananka kale oo meylarahays bara ha kordhiyo fadi ama deegaankan meylarahays waxyaabo badan oo ganacsi ama horumar kale ha ka kordhiyo fadi suna dhiirigelinka nagad anina dhalinyarahan saqaasan way baan rajaya insha Allah intii sallaxan dadka ka dheelaha ku qeyb galaw kumid nagada doona gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Bakool Mahad Fiidow Maxmuud iyo dhinishay bogaadii horumarada isboortiska ee ku jira degmada Yohan cusub ee lagu hirgeliyay geeka mayba xafladan runtii inka kulan fagnaa sallax cusub waa ka korari sallaxyadii magaalada sallaxaasoo runtii mayleray ka xiriir ahaan hadhowaayano ka isboorts ahaan handhowaayan runtii mayba idhantunku kumahadnagaanaya dadkii sallaxa ku qiib qaadaday dhasi runtii mayba farxadan eta dhalinyarada jiilkaha kaa haayo isboortska iyo dadka ulusaaday dhammaantiyo mayban eta farxad wingeeka maadaama ha ka korari sallaxa cusub magaaladii oo ku qiib qaadada doona mayleraa iyo jilba ulusta nagato mise ciyaaryahaanada dheelaha iyo goroomaga jara nagada lan walba runtii hami banooni lahaay geyka mayba nasiib dhey nagata inuusi sallax qurux badan oo runtii tayo sare leho saliin abaabuliyo inuusu mayleraa iyo nasiib dhey nagata inuusu baraka maalin banooni ka dheela runtii ka xiriir ahaan unina mayba eed intehgeliyaan inuunu mayleraa wal alwalaay karaankayna eer nagato tartamo laka gobodo doon wal alwalaay karaankayna inuunu ku qiib qaadana dhalinyarada xaafadda Sheikh Aweys ee magaalada Xudur iyo markii hore dheelowga banooniga lugtoonka baajaren xaafado kale ee ka yaala garoomada yaryar ee lankasow salaxa balse hadda weliba landhis ay garoon iyo taasi ay kugu baagsado koraan